waa mahadsan tahay falastiin runtii maanta waxaa dhacay shaqaalaha dhismo ima wedin oo waxay weyeen laamigii magaalada muqdisho wadada namber afar iyo adeerka suxerihii barkimihiisa gaar ahaan qeybta kuga aadan heera w f t ayay jeexayeen iyagoo aas-aas inay barkimihiisa ka fiixaan oo jidka dhamaantiisa waxiraan isku dayayeen markii aan kawar helnay waxda horena maamulka degmada iyo booliiska degmada ayaa wadajir ayaa gaaray oo ka gaarsiiyey arrintaas inayna dhicin haseeshakii daro waxaa timid in ay warqad na la yimaadeen ee wasaaradda amniga ay soo saxiixday wasiirkii latisina oo goobta imaaday dabeedna annaga xasisani jirna aan kawar helno in laami gudi ahaan bal jeexitaankan lagu bilaabay arrintaas markaan kawar helnaa waa nimid arrintaas waan joojinay waan ku guuleysanay inkastoo laamiga oo dhib iyo dhaawac uu gaaro culus hadda arrintaas waa la jooga marka marka hore adinka iyo wasaaradda amniga ma ka wada hadashay meelaha u baahan in hay-aduhu iyo iyo wasaaradaha dawladda ha noqdaan ama iyo kuwa caalamiga ay u baahan yihiin in ay dhismooyin ka suubiyaan ma jira wada xiriir iyo wada shaqayn dhinacaas oo wasaaradda amniga ah lala haydeen
guud ahaan wasaaradda iyo dhammaan wasaaradaha dawladda iyo maamulka gobolka banaadir galoodaso muqdisho wada shaqayn way ka dhexaysa hayse yeeshee kiiskan waxaad moodaa in ay lagu yani wasaaraddu ay ku taraaraxday iyada oo dabcan hadda waad og tahay sida uu qabo sharciga lamber four ee kun sagaal boqol lixdan iyo labadii soo baxay sharciga waddooyinka dalka yani gaar ahaan magaalada muqdisho awoodda wada xirid iyo wada furid ayo sababka loo xiriyo waxaa iskale oo qur-aa duuqa magaalada muqdisho maamulka gobolka maamulka degmada iyo minishidada yani ayaa iskala diidaa minishadeeda markaan maba lahan ba hay-ad federaal iyo wasaaradda amnitoona inay awood u leedahay inay iyada dabaqad soo saarto iyo traajidka hala xeego amba hala dabcaa moodaa meeshaas yani runtii dadku anaga aada u ixtiraamaya qadiidaas runtii waxuu hadalka maanan yeelan hay-addana waxay nala soo xaweysay wadadana marshabiyadeeda u go-aan dhowr sano way degeneed waana iska dhaweynay waana kusona joogitaankiisa hala anahay laakiin in ha wasaaradda warqad soo qortay laaftiga la jeexo walaalka turki noo dhiseen arrin waxay noqotay mid dhib ah adiga weliba ogsoon maan inaan daraad ku dhawaaqay inaan yani wadooyinka muqdisho aan ku qaaday kambeyndaga furay si uu u hogaago u fududaaday socodka dadka dadweynaha magaalada muqdisho mudan guddoomiye waxaa jirta in hay-adaha marar badan weeraro loo geystay cabsi xagga amniga inay jirto dhibaataduna ay ka timaado baabuurta kusoo dhowaanaysa dhismayaashooda haddii ay jirto sabab amni oo qasbaysa in ay difaacyo dhistaan maxaa ku diideysaan haddii ay dhismaha saas oo kale ah oo naftooda iyo dhismahooda ay ku difaacayaan ay samaysanayaan waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan kugu caddeeyo walaal waad mahadsan tahay amniga amniga shacabkeena iyo amniga yacni hay-adaha caalamka ka socdae soomaaliya inay gacan siiyaan muqdisho u yimid annaga muhiim ayay noo xil anayaan ka qarnaa hay-adaha yacni markay u baahdaan inay yani difaacyo dhigtaan oo securityriisa waa inay soo weydiistaan duqa magaalada muqdisho wayna na soo weydiistaan waana u ogolaanaa annagoo marka hore daraaso ku sameyna meesha oo injineeriyada dawladda hoose u dirno dabadeedna limit ilaa intaas xibka iyadoo laamigna oo furnaanayo oo socodka gaadiidka calcarqaylaha yimi islamarkaana amniga la sugayo sidaasaanu ku wada dhaqanaa annaga hay-adda w f d na hadda laftirkeeda wadada dhow sano ay u xiran tahay yani wadada ma xirna laakiin dhinaca saydkooda ee marshabiyeediga ayaa u xiran markaan ay wasaaraddu markay dabcan la xiriiraan waa inay wasaaradda ay usoo dirtaa hay-adaha awoodda u leh yani yani inay ogolaadaan ogolaasho ka bixiyaan wadada eriga la xirayo iyadoo laysku daylatirayo in amnigina la sugo xuriyada dhaqdhaqaaqa iyo isku socodka gaadiidka dadweynaha magaaladan yani aanan carqaladeyhaynin laakiin dad talamiinta ma dhacayso inay cid walba iyada iskeed iyada si ay rabto iyo heedana shaqo ku lahayn ay iska xirato dadweynihina meesha ay ku arqaladumaan isku socodka dadweynihi wadooyinkan dawlihi magaaladana ay xirmaan oo maanta magaalada muqdisho yani aada degmooyinka qaarkood erocopter inaad ku tagto yani aada ku sugnaanayso cid walba intay laami xirato wada xirato arrintaas arrin loo dulqaadan kara maaha walaal sharcigana ma qabo annagana ma aha wax maanta nagu dhacee dunyahan dhanaan ka hadlaynay yani xerilaagaa qarankaa ka hadlay oo sharcigi fasiray marka de wixii maanta dhaac wax nasiib daraa waxaana rajeynayaa qolooyinka wasiirka iyo cidii arrintaas ukacdaba oo laamigi jeexda hanti qaran baabiisa in yani sharciga cid kaweyn ma jatay lala tiirsan doono marka hadda maxaa lagu dhameeyey arintii ma la ogolaada hay-addu inay dhisato wasaaradda amnigase maxay ka tiri adinka maamul ahaanse sidee hadda arinta ku dhamayseen
annaga maamul ahaan waan kuwa caddeeyey waan soo joojiyey anigaa goobkii tegey bacdamaa guddoomiyihii degmadii booliiska degmadii warkoodii ee wasiir ka dardaray hay-addana eriyadii marka hore u xirneyd ee waddada yacni dhinaca marshabiyoodiga u xirneyd ayaa hore loogu ogolaaday annaga hadda hore contactna la soo sameeyeen sanadkii hore waan waan u sheegnay waan u caddaynay inaan laamiga dhan la xiri karin markaan laamiga dhan in la xiro jid ahaan cid laga aqbalayo ama laga asmacayo ma jirto kuwa xirxiranna insha allah maalmaha soo socda waanu furaynaa haddii ilaahay yidhaahdo hay-ad ajnabiyan laga aqbalaynin mid muwaadin soomaaliyan laga aqbalaynin hoteelan laga aqbalaynin waxaad rabaa meeshaan labo in laysku xaliyo amnigina in la sugo annagoo hayadaha amniga kala shaqayn doono isla markaana dhaqdhaqaaqka dadweynaha iyo gaadiidka magaalada iyo bilecda magaalada inaana lagu cayaarin